Dhismaha xabsiga weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa maanta kormeeray wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda amniga gudaha iyo mas'uuliyiin ka socday hay-adda UNOPS oo ah hay-adda fulinaysa dhismaha xabsiga mas'uuliyiinta kala duwan ayaa intii ay kormeerka ku jireen u kuurgalay halka uu marayo dhismaha xabsiga iyo qaybaha uu ka kooban yahay wasiirka wasaaradda cadaaladda Jubbaland Cabdiweli Xuseen Jaamac ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay dhammaystirka xabsigan aad ugu faraxsannahay hawsha meeshaan ka socota inuu xabsigayga gabagaba yahay dhammaad yahay haddana laisku hawliyey oo qareemidda mataqaanaa waxyaalaha ka dhiman in la dhammaystiro aad baan ugu faraxsannahay in la wada qayb qaato wasiirka wasaaradda amniga gudaha Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay in xabsigani uu yahay mid baahi weyn loo qabay wax aad u qurux badan baan arkaynaa oo la raba in dowladda lagu wareejiyo oo ilaa iyo kontonka sano boqolka sanoo soo socdo ay ummadda ka faa'iidi karto waana wax runtii dhaxalgal ah weeyo markii la wareejiye kabacdi ka dawlad ahaan annaga jubbaland waxaa nagala rabaa saddex qodob qodobka koowaad meeshaa amnigeeda inay seef noqoto qodobka labaad dadka muwaadiliinta ah oo soo geli doono ama lagu xanaanayn doono ama lagu maxaanku idhaahdaa dhaqan celin doono xuquuqda ay meesha ku leeyihiin in la helo hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad iyo badqabka kaleba intaba in la helo maxaa yeelay dadka waxa loo xidho waxa weeye bulshada asagoo macno leh inuu ku noqdo qodobkaasna waa qodobka nagala rabo wey xabsigan laga hirgeliyey magaalada kismaayo oo dhismihiisu haatan maraya heer gabagaba ah ayaa la rajaynayaa marka la dhammaystiro in loogu adeego bulshada ku nool kismaayo iyo deegaanada u dhadhow